bismillahi raxmaan raxiim waxa weeye su-aal aada u qurux badan weeye qof wal oo waddanka joogaba waxbaa waxbaa ku waajibay laakiin kolle waxaa iska jirayaa dad cashuur dhaaf leh ayaa ayaa meel walba jira cashuur dhaaf dad leh ayaa jira ama ama shirkad ha noqo ama qof ha noqdo dadka soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay in la ogaado qof walba cashuur baa ku waajibto income keena qof kastoo dakhli lihayba cashuur baa ku waajibta noocay doonta ha noqoto ma laga wada qaadaa weli lagama wada qaada weli hataa shaqaalaha weli ma laga wada qaada lagama qa- wada qaada weli shaqaalaha dowladda waa laga qaadaa shaqaalaha kale shirkadaha udhexeeya eh, shirkadaha ka shaqeeya meelaha kale imikan abaabulkeedii arrimaheeda ku dhex jira in cid waliba wax bixiso Eh, taasi waa taa weeye ta labaad eh, qolo- dad- dadka ajnebiga ah, eh, hadduu qofku yahay qof ajnebi ah oo private ah oo company private ah u shaqeeya waa laga qaadaya cashuur qaanunkuna saasuu leeyahay sharcigu saasuu leeyahay hadduu qofku yahay qof u shaqeeya un-ka ama hay-adaha khayriga ee waxay noo- waxay noo keena eh, sharcigu wuxuu leeyahay cashuur laga qaadi maayo laakiin ah, arrimaha kale waxyaalaha uu iibsanaya dee cashuurta caadiga ah ayaa ayaa ku waajibaysa